shirkadan horn of africa insurance baa laydhaha waxaa wakhtigaan asaasnay waxa weeyaan sanadkan bilowgiisii horn of february laakiin waxay naga qaadatay muddo intaanu meesha hagaajinaynin wax isku dubaridaynay markaa rasmi waxaan u bilaynay june
marka la yidhaahdo caymis dad badan oo soomaaliya na dhegaysanaya waxaa laga yaabaa inaana fikir wanaagsan ama faham wanaagsan ka haysan caymisow maxaa tahay waa maxay halkaad ujeedaan markaad u sharaxayso qofka aan fahamsanayn ama adeegaa qabanaysaan imis waxa weeyaan horta waa runoo dadka soomaalidii umay baranin baryihii intayna dowladii hore dee ayna dhicin way jiri jiray soomaaliya shirkad cimisa laakiin intii dambe dee may jirin waxa dadka dibadda jooga way fahmayaan laakiin dadka wadanka ma fahamsana cimis waxa weeyaan inaad maaragtay gaadhigaagu haddii uu accident galo halkii aad dadka bulshada qabiilka odhan lahayd wax iga bixiya haddii aad cimis gasho shirkadda cimiska kaa bixinaysa kharashka gaadhigaaga ku dhacay ama burbur ha noqdo ama maxay ahayd dee haba lumo gaadhiguba oo gebigiisu ha baabao shirkadda ayaa la wareegaysa marka taasi waxay keenaysaa baahidii dadka aad baryaysa mar walba qabiilka inay ku caawiyaan ma baahanaysid markaad eegto nidaamkaad carabaabtee ah in dadku ay ku dhisan yihiin ama sidan bulshadu dhisantay ay isugu xidhan yihiin odayaal dhaqameed in shilkii dhacaama wixii yimaada qaadhaan la ururiyo sidee bay suurtagal utahay qof intaas oo qarni kusoo dhaqmiya habka noocaasi inuu la qabsado nidaamkan cusub horta dee systemkan waan maanta haysanee odayada iyo bulshada maaragtay dadka caawinaysa aada iyo aad bay u fiican tahay oo de waa dhaqankeennii soomaaliya weligeed ba ku dhaqmaysay haddana wakhtigan casriga dee waxba isbedelaya marka maxay ahayd isbedelkaana waxaa ka mida inaad adigu aada lacag yar bixiso bil walba gaadhigaaga ka bixiso ama gurigaaga ka bixiso ama caafimaadkaaga u bixiso oo kabacdii markaa hadday wax kugu dhacaan ama gaadhiga ku dhacaan ama guriga ku dhacaan hanad u baahan inaad bulshada dadka dib ugu noqoto iyo qabiilka anad odhan caawiya dee adigu shirkadii aad caymiska ka qaadatay iyo markaa ku caawinaysa oo dee wixii kharasha kaa bixinaysa marka caymis waxay ka mid tahay dad fara badan baa isku imanaya oo maxay ahayde yacni wadaagaya wixii khasaare ah qof walba markuu bixiyo dadku kharash ma wada galayaan maxay ahayde shil ma wada garayaan waxaa laga yaabaa laba qof saddex qof inay galaan ama toban qof marka tobankaa qof dadkii kale de iyaa maaragtay waa iska caawimo kale oo gooniyo oo dayaro casriah oo dadkao dhan maarata isku wada imanaya iscaawinayaan oon qabiil ku dhisnayn oo casri ku dhisan un wey
yusur in badan baad kasoo shaqaysay bangiyada ama nidaamka bangiyada iyo dhaqaalaha ku salaysan wadamo kala duwanoo badan baad kasoo shaqaysay bangiga dhexe soomaaliya gudoomiyaheedii waqti baad ahayd markaad eegtay inaad saamayso aasaasto shirkada noocana baahida adiga kuu muuqatay maxay ah baahida weyn ay u muuqatay waxa weeyaan wadan aanan maaragtay caymis lahayn adduunka ma jiro wadankana oranade way jiraan caymis naga soo horeeyey laakiin haddana kambani kaliya kambani laba kambani kuma filaanayaan oo waxaa loo baahan yahay in la qaybsado wixii maaragtay dhibaato timaada in la qaybsado shirkad kaliyainoma bareeri karto inay keligeed qaadato waxaasoo maaragtay waxay shil ku yimaado wadanka marka wadan aan caymis lahayn ma jiro marka waxaan arkay baahida somalilan ka taala in maxay ahayd dee shirkad caymis oo kale oo international ku xidhan oo shirkadaha adduunka ku xidhan sidaan anaku ugu xidhanna inay soo gasho kabacdi maxay ahayday wadamada doonaya inay wadankan dhaqaalo gashadaan waxay had iyo jeer ka baqaan meel ayna caymis wanaagsan oo ayna dee maaragtay ku kalsooninuna jiro marka waxaan rabnaa haddii aan caymis lagu kalsoon yahay adduunka ku kalsoon yahay dhisno marka waxaa kusoo dhiiranaya shirkadaha ama dalalka doonaya inay wadankan geliyaan maalgelin geliyaan ayaa kusoo dhiiranaya because qof walba wuxuu rabaa maalkiisa in insurance la siiyo caymis la siiyo midda labaadna waxaan soo kordhinaynaa de waxa weye inaan shaqaale abuur inaan shaqa abuur samayno wadanku wuxuu u baahan yahay shirkada shaqa abuura annakoo dursabo cusub oo berdhow bilownay haddana ilaa toban qof way ka badan tahay intaanu maanta maanta dad qoranay hargeysa iyo berberaba waxaanan jecel lahay inay dee aada iyo aada usii badato dadka noo shaqaynayaan jecel lahay markaanu busineska si fiican dee noogu bilaabmo waxaanan doonaynaa inaanu geesta africa oo dhan sida magaca ayaguba sheegayo hoon of africa geeska africa inaanu shirkadu ay ku fido geeska africa oo dhan